بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين halkan maanta taarikhdu hay soddonkii bishii toddobaad laba kun iyo todobiy tobanka waxaa xafiiska wasaaradda diinta iyo awqaafta ku qabanayna sheekh saxaafadeedkan runtii ugu horeyntiiba allah mahadleh nebiga maamuus le sala allahu alay wasalam dalka somalilan waxa uu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo ku salaysan diinta islaamka dastuurkuna ma ogola in diin aan islaam ahayn lagu fidiyo geyiga somalilan midna mana ogola inay dadka somalilan diintooda bedelaan shareecada islaamka iyo dastuurka somalilan kama soo horjeedo dadka ahlukitaabku inay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah inagula joogaan mana diideyso inay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay hore u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii ingiriiska toddobaatan sano ka hor waxaan caddaynaynaa in aanay jirin kiniisad cusub oo horgeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawirro aan xaqiiqda ka turjumaynin oo been abuur ah lamana ogola in kiniisado cusub laga dhiso geyiga somalilan waxaa cadho iyo buuq ka dhashay hadal ay gabadh ajnabi ka tidhi madal lagu falanqeynayay horumarka ay keento mutadawacnimadu ama iskaa waxuqubsashadu oo ka dhacay jaamacadda alfa oo loo turjuntay inay dowladdu ogolaatay dhismo kaniisad cusub oo laga dhisay hargeysa taasi oo ah mid aan waxba ka jirin haweeneydaasi xafiiskeedii waxaan u qornay warqad digniinkama dambaysa oo laga digayo wixii hadal ama fal loo turjuman karo fidin diimeed ugu dambeyntii dowladda somalilan ee hadda talada haysa waxay ku suntantahy koruqaadidda wacyiga diinta islaamka iyo horumarinta arrimaha diinta sida idaacadda qur-aanka kariimka barnaamijyada kala duwan ee wacyigelinta diinta ee ka socota warbaahinta dowladda ka hortaga xumaha iyo ilaalinta anshaxa wacyigelinta wacyigelinta xarumaha dowladda iyo jeelasha dalka taabagelinta guddida wanaag farista ka qaybgalka dhismaha masaajidda iyo madrasadaha ugu dambeynna dhismaha iyo hirgelinta xaruntan cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda somalilan loogana biqi maayo dowladdan wixii waxyeello ku ah diinteenna suuban ee ilaahay subxana wataala na siiyey allah mahadleh wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed